إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون عباد الله فوصيتي لنفسي ولكم هي تقوى الله سبحانه في السر والعلن والسفر والحضر والفرح والحزن وفي خلواتكم وجلواتكم إن الله يحب المتقين وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المؤمنون عباد الله فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم أيها المؤمنون عباد الله waxaa insha allahu tacaala mowduuceennu uu maanta ku saabsan yahay xadiidkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kaga warramayo tanfiisu kurubaati almuslimiin wa icaanatuhum wa satru cawraatihim in dadka muslimiinta ah dhibaatooyinka haysta laga fudaydiyo oo laga faydo dadka muslimiintaa la saacidoo la kaalmeeyo cawradoodana la asturo xadiidkan abu hureyra uu warinayo alimaamu muslimna uu saxiixiisa ku soo saaray duuna albukhaari oo min afraadi muslim ayaa xadiidkani uu ka mid yahay xadiidkan waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoogu caddaynayaa abwaab fara badan oo ka mida min abwaabi alkhayr waxaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man nafasa can mu'min qofka ka nafisiya ee ka fudaydiya ee ka fayda qof mu'mina kurbatan min kurabi dunyaa dhibaato ka mida dhibaatooyinka adduunyada qof mu'mina oo dhibaata ay haysato qofka dhibaatadaa ka faydae ka fudaydiya nafasa allaahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama waxa isagana ilaahay uu ka fudaydinayaa oo uu ka faydayaa kurbo ka mida kurbooyinka maalinka qiyaame waayo aljazaau min jinsi alcamal kolba sidii aad u camal samayso ayaa lagu abaalmarinayaa sida uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innamaa yarxamu allahu min cibaadihi aruxamaa ilaahay addoommadiisa wuxuunbuu u naxariisanayaa kuwa naxariista dhinaca kale ama arrinkaa ka soo horjeedkiisana wuxuu yidhi ina allaha yucadibu aladiina yucadibuuna annaasa fi ddunyaa ilaahay wuu ciqaabayaa kuwa dadka ku ciqaaba adduunyada si xaq daraa iyagana ilaahay baa ciqaabaya macnihii kamaa tadiinu tudaan sidaad u dhaqanto ayuunba adigana lagula dhaqmayaa qofka qof mu'mina ka fayda kurba haysata alkurba waa shiddatu alcadiima waa dhibaato adag oo haysata qofka ka fayda ee ka fudaydiya qof mu'mina isagana ilaahay wuxuu ka fudaydinayaa kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama dhibaatadaa uu qofka ka dulqaaday ha ahaato dhibaato xagga maalka ah mid xagga jidhkiisa ah mid xagga ehelkiisa ama reerkiisa ah alfardiya waaljamaaciya dhibaatadaasi nooc kasta ha ahaatee qof mu'min oo dhibaata haysato dhibaatadaa haddaad ka dulqaaddo tusaale ahaan qof mu'min oo buka oo u baahan dhakhtar in la geeyo haddii dhibaatadaa aad ka faydo aad dhakhtarkii geyso ama qof mu'min oo daymaysan dayntii aad ka bixiso ama qof mu'min oo baahan oo duruufaysan aad wax siiso aad saaciddo oo dhibaato iyo kurbo haysatay aad ka faydo adigana kurbo ka mida min kurabi yowmi alqiyaama ayaa ilaahay kaa faydaya weliba lama odhanin min kurabi dunya waalaakhira min kurabi yowmi alqiyaama dhibaatooyinka maalinka qiyaame ayaa ilaahay kaa faydaya dhibaatooyinkii adduunyada lama soo qaadin kuwa qiyaamaha ayaa la sheegay waayo kurbooyinka adduunyadu kolka loo eego kurbooyinka aakhiro ka laashay waa waxaan jirin oo kale walidaalika ayaa ilaahay dibkuugu dhigay abaalmarinta aad ka helayso qof mu'mina kolka dhibaato ka faydo aakhiro ayaa ilaahay dibkuugu dhigay oo uu kaaga faydayaa maalinka qiyaame dhibaatadiisu ay aadka u daran tahay maalinka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yajmacu allahu alawaliina waalaakhiriina fii saciidin waaxid dadka oo dhan kuwii hore iyo kuwa dambaba ilaahay ban keliya ayuu isugu wada keenayaa fa yusmicuhum addaaci wayanfuduhum albasar ka u yeedhayaa hadalka u wada maqashiin karayaa aragguna u wada gaadhayaa macnihii goob qura ayaa khalaa'iqdii oo dhan dadkii oo dhan la ysugu keenayaa cadceeddii ayaa u soo dhowaanaysa fayablugu annaasa min alkarbi waalghammi maa laa yutiiquuna walaa yaxtamiluun ee cidhiidhi badan iyo dhidid badan iyo kulayl badan iyo rafaad badan ayaa jira mayl in leeg baa cadceeddii loo soo jirsiinayaa dabadeedna rafaad iyo dhibaato aanay xamili karin ayay dadkii la kulmayaan dadkii dabadeedna way wareerayaan waxay odhanayaan alaa tarawna maa balagakum alaa tanduruuna man yashfacu lakum cinda rabbikum miyaynaan arkayn dhibaatadan ina haysataa miyaynaan ilaahay miyaynaan eegahayn cid ilaahay inooga ergaysa marka dhibaatadu ay ka badato xadiid kale waxa uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yuxsharu nnaasu xufaatan curaatan gurla dadka waxaa la soo shirinayaa la keenayaa maxsharka qiyaamaha iyaga oo kabala qaaqaawan buuryo qaba dabadeedna caaisha waxay tidhi yaa rasuula allah oo ragga iyo dumarku miyaanays eegahayn wuxuu yidhi alamru ashaddu min an yuhimahum daalik arrinku uu ka adeg yahay in lays eego ama iyagu isku mashquulaan macnihii maalinkaasi waa maalin aad u dhibaato badan maalinkaasaa ilaahay kurabka iyo dhibaatooyinka uu kaa faydaya qof muslima haddii aad dhibaato ka faydo ilaahay waxa uu ku yidhi qur-aanka kariimka ah yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ina zalzalata asaacati shay-un cadiim yowma tarawnaha tadhalu kullu murdicatin cama ardacat watadacu kullu daati xamlin xamlaha watara annaasa sukaara wmaa hum bisukaara walaakina cadaaba allahi shadiid waxaa ilahay yidhi isagoo inooga warramaya dhibaatooyinka iyo ahwaasha qiyaamaha dadow rabbigiin ka cabsada gilgilashada saacadduna waa wax weyn waxay gilgilanaysaa qiyaamadu oo ay dhacaysaa maalintaa arkaysaan iyadaoo tug kasta oo ilma jaqsiinaysay ay hilmaamayso ay illoobayso ay ka tegayso wixii ay jaqsiinaysay tug kastaoo uur lahaydna ay uurkeedii dhigayso dadkii baad arkaysaa iyagoo oo jahawareersan isdaba wareegaya isdaba guuraya oo aad moodda inay sakhraansan yihiin mana sakhraansana ee cadaabka ilaahay ayaa daran maalinka noocaasee dhibaatooyinku ay daran yihiin ayaa ilaahay kaa faydayaa dhibaatooyinka haddii qof muslima aad ka faydo dhibaato haysata intaad adduunyada joogto ayuha almu'minuuna cibaadallah maanta oo aad bay u dhibban yihiin dadkeennii gaar ahaan ee dadkii reer miyiga ahaa abaartii way ka sii daraysaa dad iyo dunyo iyo deegaan intaba si laxaadla ayay u saamaysay awal hore xoolaha oo qura ayay maraysay iyo deegaanka dadka laftoodii ayaa iminka meel halisa maraya intaa dadkii way u leecanayaan abaarta daran iyo dhibaatada haysataa waxaa la doonayaa dadka muslimiinta ahi inay isu gurmadaan fadhiga ka kacaan qof muslima haddii dhibaato haysata aad ka faydo ilaahayna adigana kurabka iyo dhibaatooyinka maalinka qiyaame ayuu kaa faydayaa waxaa la doonayaa dadka muslimiinta ahi inay ku dadaalaan sidii kurabka iyo dhibaatooyinka dhexdooda taagan ay u faydi lahaayeen ay isaga saacidi lahaayeen isaga taakulayn lahaayeen waa waxa la yidhaahdo alazma alkhaaniqa ama alma'saat carabiga lagu yidhaahdo alazma alkhaaniqa waa dhibaato daran weeyaan dhibaato laxaadla weeyaan waxaa la doonayaa ayuha almuslim inaad had iyo jeer aad waraysato halka kolba xaaladdu ay marayso aad ka warhayso miyi iyo magaalaba iyadoo lagu dhiban yahay oo xaaladuhu iska adag yihiin ayaa haddana khusuusan dadkii reer miyiga ahaa dhibaatadu ay ka sii daraysaa maalinba maalinta ka dambaysa abaartiina ay ku sii dheeraanaysaa jiilaal horraantii la joogaa haddana dhibaatadii ay ku sii badanaysaa uun waxaa la doonayaa qof kastoo muslimi wixii uu awoodi karo inuu ku saacido jeebka gacanta geliyo si ilaahay uga faydo kurabka maalinka qiyaame waxaa kalou nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam isla xadiidka waman yasara calaa mucsirin yasara allaahu calayhi fi ddunyaa waalaakhira qofka qof mucsira mucsirku waxa weeyaan qof xuquuq lagu leeyahay oo xuquuqdii aan iska bixin karin qof mucsira qofka ka fudaydiya ilaahay isagana wuxuu u fudaydinayaa arrimihiisa oo dhan adduuniya aakhiraba qof mucsira tusaale ahaan qof daymaysan oo gashi lagu leeyahay haddii aad ka fudaydiso oo haddaad adigu ku leedahay aad ka sugto ama aad kaba dayso ama wax ka mida aad ka daysaba cid kale haddii ay ku leedahayna aad ka bixisaba qof mucsira haddii aad u fudaydiso arrimaha oo aad saaciddo aad taakulayso adigana ilaahay baa arrimahaaga oo dhan kuu fudaydinaya adduuniya aakhiraba waxaa la raaciyey halkan waalaakhira aakhira ilaahay uu kuu fudaydinayaa adduunyadana arrimahaaga uu kuu fudaydinayaa waayo maalinka qiyaame ama aakhiro waa yowmun casiir maalin adag weeyaan cala alkaafiriina hayru yasiir gaaladana aanu fududayn maalinkaasaa ilaahay uu kuu fudaydinayaa waxaa kalou nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waman satara musliman satarahu allahu fi ddunyaa waalaakhira qofka astura qof muslima qof muslima qofka astura ee ceebtiisa qariya ilaahay baa isagana asturaya adduuniya aakhiraba qof muslima haddii aad ceebtiisa asturto ceebtiisaasi mid khilqiya ama mid khuluqiya tay doonto ha ahaato mid diiniya mid dunyawiya haddii aad ceebtiisa asturto aanaad fashilin adigana ilaahay ayaa ku asturaya fi ddunyaa waalaakhira adduuniya aakhiraba walidaalika ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale wuxuu ku yidhi yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yadkhul iliimaanu fii qalbih isagoo la hadlaya dadka iimaanku aanu ka dhabka ahayn carabka un iimaanka ka sheeganaya iimaanku aanu qalbigooda ku daadegin laa taqtaabu lmuslimiin walaa tattabicuu cawraatihim dadka muslimiintaa ha xamannina cawradoodana ha raacraacina fa innahu man ittabaca cawraatihim qofka muslimiinta cawrooyinkooda iyo ceebahooda raacraacee dabagala ee fashila tatabbaca allaahu cawratahu waman tatabbaca allaahu cawratahu yafdaxhu allaahu fii beytih ilaahay isagana cawradiisa ayaa iyo ceebtiisa ayaa ilaahay uu raacraacayaa fashilinayaa qofka ilaahay cawradiisa uu raacraace uu fashilana wuxuu ku fadeexadinayaa fii beyti gurigiisa qofkaasi isagoo dhex jooga cidi aanay ogeyn baa bartaa ilaahay uu ku fashilinayaa marka waa muhiim qof muslima ceebihiisa inaad asturto aanaad kashifin weliba waxaa culimmadu ay yidhaahdeen waxa shardi ah haddii asturaaddaa maslaxadii ay ku jirto wax mafsadaahi aanay ka dhalanahayn macnihii qofka muslimkaahi hadduu yahay qof toosan oo xaalkiisu uu wanaagsanaa laakiin ceeb iyo dembi uu ka yaro dhaco waa inaad asturtaa oo aanaad fashilin laakiin qofka mujrimka ee dembiga caadaystay mufsidka ee wax kharribaya kaa waxaad la xidhiidhsiinaysaa u gudbinaysaa ulul amriga si wax looga qabto laakiin xadiidka waxaa looga jeedaa qofka muslimka ah mustaqiimul xaalka ee toosan ee ay ka yaro dhacdo ka yaro baydho inaanaad fashilin mikrofoon ka daba qaadan aad asturto adigana ilaahay baa ku asturaya fi dunya waalaakhira hada ma aqul waastaqfiru allaha lii walakum inahu huwa algafuur الraxiim الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا أيها المؤمنون عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إلهي أدونك أيو أكالمين يا إنت أدونك ولالك أكالمين يو إنت أدوكالمين يسو قفك مسلم كا ضدك مسلمين تا أدينا إلهي باكو كالمين يو كساعد يا كل بس ضد أكالمين يسو ضدك مسلمين تا بعدينا إلهي وكو كالمين يا kaman wa kayfan wa zamanan dhinac walba waxaa la doonayaa haddii aad rabto ilaahay kaalmadiisa haddii aad rabto ilaahay asturaaddiisa haddii aad rabto ilaahay inuu arrimaha oo dhan kuu fudaydiyo haddii aad rabto in ilaahay dhibaatooyinka qiyaamaha uu kaa faydo dadka muslimiinta adiguna inaad dhibaatooyinka ka faydo dadka dhibaatooyin dadka muslimiinta arrimaha inaad u fudaydiso baahiyahooda aad daboosho dadka muslimiinta aad saacidoo aad taakulayso adigana ilaahay baa ku taakulaynaya adduun iyo aakhiraba aljazaau min jinsi alcamal kamaa tadiinu tudaan ayuha almu'minuuna cibaad allah haddii aynu doonayno in ilaahay uu inoo naxariisto haddii aynu rabno in ilaahay dhibaatooyinkan iyo abaarahan iyo duruufaha adag oo inaga dulqaado waa inaynu ilaahay u toobadkeennaa nafaheenna dib ugu noqonnaa innagu isu naxariisannaa istaakulaynaa dadku ay dib isugu noqdaan oo ay fadhiga ka kacaan oo ay isi saacidaan iyaguna nafahooda ay hagaajiyaan waayo ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim ilaahay ma doorinayo abaaraha iyo duruufaha iyo dhibaatooyinka adag ee dadka haysta xataa yugayiruu maa bianfusihim ilaa dadku ay nafahooda waxa ku sugan ay beddelaan ilaa dadku ay nafahooda hagaajiyaan towbadda iyo tubta saxan ay raacaan kolkaasaa ilaahay arrimahoodana uu hagaajinayaa kolkaasaa ilaahay uu u kaalmaynayaa oo uu taakulaynayaa walidaalika ayaa caalimkii la odhan jiray alciz ibnu cabdisalaam sultaanu alculamaa wuxuu ahaa kariimun raqma alfaqr isagoo faqiira oo saboola ayuu haddana deeqsii uu ahaa waxaa dhacday wakhtiyadiisii wakhti ka mida dimishik buu ku noolaa ayaa dhibaato badan ayaa dadkii qabsatay asma waxa la yidhaahdo ama daa'iqa dabadeedna dadkii waxay la kulmeen nolol adag xoolo la'aan sixir barar dabadeedna beerihii iyo dalagii iyo wixii oo dhammi way isla wada fadhiisteen xataa sixirkii beeraha la siinayey baa jabay dabadeedna islaantiisii baa ku tidhi ee dahabkaygaa qaad beerahan jaba ee maanta cidina aanay wax ku falahayn duruufaha adag awgeed inoogu soo iibi beertaa dabadeedna uu qaaday dahabkii wuu iibiyey lacagtii buu dabadeedna soo qaaday dadkii muslimiinta ahaa ee duruufaha adag ee haysteen buu u qaybiyey xoolihii oo dhan uu sadaqadaystay islaantii waxay ku tidhi hal ishtarayta lanaa bustaanan beer maynoo iibisay wuxuu yidhi nacam haa bustaanan filjanna halkan inoogamaan iibin dimashiq inoogamaan iibin jannada ayaan beer inooga iibiyey innii wajadtu nnaasa fii shidda waxaan arkay buu yidhi dadkii oo dhibaataysan dadkii oo duruuf adag ku nool fatasaddaqtu bihamani lacagtii beertaaba waan sadaqadaystay markaa jannada ayaan beer inooga iibiyey iyana oori wanaagsan bay ahayd zawjkeedii khayrka iyo wanaagga ku saaciday waxay tidhi jazaaka allaahu khayra sidaasoo kalea la rabaa dadkii muslimiinta ahaa ee hore fii zamani shidda fii zamani alazma fii zamani aldayqi waalma'saad sidaasay u iibsanayeen beeraha jannada guryaha jannada aakhira ay wax u sii horumarsanayeen sidaasaa la rabaa dadka muslimiinta ahi inay isu saacidaan qofka muslimkaahi muslimiinta kale uu had iyo jeer ka warhayo taakuleeyo oo uu saacido walidaalika ayaa cumar bnu lkhadaab radia allaahu canhu habeenkii wuxuu ku soo wareegi jiray magaalada madiina oo uu eegi jiray dadka baahan dadka aan dob shidanin dadka gaajada ku seexday dabadeedna saxaabi kaleoo taaxa la yidhaahdo ayaa arkay habeen habeennada ka mida isaga oo guri sii gelaya guri weliba gabadhi ay leedahay dabadeedna uu calaamadsaday gurigii dalxa uu iskaga tegey maalinimadkii buu yimi gurigii islaam baa ku nool da'ah aan kici karin oo indhala dabadeedna wuxuu weydiiyuu ku yidhi maa yasnacu hada arajulu cindak ninkii xalay kuu soo galay muxuu samaynay muxuu qabanayay waxay tidhi mundu kada wa kada macnii muddo dheer intaasoo sannadood ayaa ninkani uu habeenkii uu ii iman jiray guriga iga hagaajin jiray cunto ii keeni jiray wax alla wixii wasakha iyo qashina oo dhanna guriga uu ka nadiifiyaa cunto iyo waxaan ku noolaadana habeenkii buu ii keenaa sidaasuu ahaa amiiru lmu'miniin cumar bnu lkhadaab radia allaahu canhu sidaasaa la rabaa dhaqankaa wanaagsan dadka muslimiinta ah inay qaataan oo diinta sidaynu u raacaynaa kitaabka iyo sunnada waa sidii ay u raaceen dadkii hore wanaagsanaa asxaabtii nebigu jiilkii nebiga la noolaa siday u raaceen siday nusuusta u fahmeen sidaasaa la rabaa innaguna inaynu u raacno dhinac walba kolkaasaa adduuniya aakhiraba aynu liibaanaynaa kolkaasaa adduunyo aynu badhaadha iyo bashbash ku noolaanaynaa aakhirana janno iyo ilaahay raalli ahaanshihiisa laakiin inta aynu ka baydhbaydhayno ilaahay diintiisa manhajka iyo nidaamka ilaahay ugu talagalay intaynu ka weecanayno intaa dembiga iyo macaasida iyo xumaantu ay fara badan tahay waxa weeyaan eejeedalka iyo ciqaabka ilaahayna sidaasuu inoogu soconaya ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim ilaahay baynu tabaaraka wa tacaala weydiisanaynaa abaaraha inuu inaga soo jebiyo dhibaatooyinka uu inaga dulqaado cirka matar khayr qaba uu inooga shubo dhulkana nabad barakaysan uu inooga soo saaro allahuma aslix axwaalana waaxwaala almuslimiin allahuma aslix axwaalana waaxwaala almuslimiin ya da aljalaali walikraam ya arxama alraaximiin allahuma aciz alislaama waahlah waadilla ashirka waahlah ya da aljalaali walikraam اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم انصر المؤمنين المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واقم الصلاة